أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dowladda eritreya ayaa si adag uga hadashay daandaansi dagaalna ku tilmaantay dhoolatus ciidanka dowladda xabashada etoobiya uu ku soo bandhigay magaalada hawaasa ee dalkaasi etoobiya howlgallo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya dowladda riddada masar ayaa shaaca ka qaaday inay ka shaqaynayso sidii dowladda xabashada etoobiya ku qaadan lahayd badda soomaaliya kooxda riddada soomaaliya ayaa u soo bandhigtay dowladda silbiyadda maraykanka qaadashada macdanta qaaliga ah ee ku jirta soomaaliya munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabaynayey tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan haweenka ku dhaqana degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa hadiido kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga mudug عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay siddeedda bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan dowladda eritrea ayaa si adag uga hadashay daandaansi dagaalna ku tilmaantay dhowlatus ciidan oo dowladda xabashada etoobiya ay ku soo bandhigtay magaalada hawaase ee dalkaasi etoobiya haddaba warbixinta warkani waxaa inoo haya walaalka cali aadane cabdulaahi cali yare dowladda siliibiyadda ah ee eritreya ayaa si adag u cambaaraysay islamarkaana daandaansi iyo abaabul dagaal ku tilmaantay dhoolatus militari oo maalmo ka hor dowladda xabashida etoobiya ay kusoo bandhigtay magaalada hawaasa ee koonfurta etoobiya dhoolatuskan oo si gaar ah uga dhacay taliska howlgallada gaarka ah ee etoobiya iyo sidoo kale hadallo goobtaasi ay ka jeediyeen madaxda ugu sarreysa maamulka adis ababa ayay eritreya ku tilmaamtay tallaabo halis gelin karta xasiloonnida gobolka ra-iisul wasaaraha etoobiya gaal abiy axmed ayaa sheegay in la dhisay ciidan si gaar ah u tababaran oo ka howlgali doona badaha soomaaliya ilaa dekadda masawac ee eritreya isagoo xusay in sidoo kale ciidamadaasi ay awood u leeyihiin inay ka dagaalamaan dalalka diriska wasiirka warfaafinta eritreya ayaa ku eedeeyey etoobiya faragelin iyo horin colaadeed isagoo sheegay in hadallada abiy ay yihiin kuwo naceeb ku dheehan yihiin oo ka dhan ah madax banaanada diriska xiisada labada dal ayaa kasii daraysa marba marka ka dambeysa iyadoo falanqeeyaal arrintan ka hadlay ay sheegeen in etoobiya ay waddo dhulballaarsi iyagoo ka digay suurtagalnimada iska horimaadyo hor leh oo ka dhex qarxa maamulada adis ababa iyo asmara waad mahadsantahay caliyare howlgallo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya qarax ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka calamada ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala eegtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka sirdoonka riddada gaar ahaan kuwa duufaan loo yaqaano waxaa dhaawacyo culus ka soo gaaray ilaa lix askari oo murtadiin ah hubkii ay wateen wuu burburay waxaannu helnay magacyada shan ka mid ah maleeshiyaadka riddada ah ee ku dhaawacmay qaraxaasi waxayna kala yihiin ismaaciil moobleen cismaan dhaqane ibraahim xasan nuur etoobiya iyo maxamed cadow dhanka kale wilaayada gadow qarax mujaahidiintu xalay ay ka fuliyeen gudaha degmada baardheere ayaa lala eegtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa nisa waxaa jira khasaa'ir soo gaaray cadowga sidoo kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xeradaha maleeshiyaadka murtadiinta burjeedka ee hoos tagta magaaladaasi dhanka kale wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya mujaahidiintu waxay xalay howlgal qaraxa ku weerareen saldhigga ciidamada silimiinta etoobiya ay ku leeyihiin deegaanka halgan kaasoo khasaa'ir ka dhashay dowladda riddada masar ayaa shaaca ka qaaday inay ka shaqaynayso sidii dowladda xabashada etoobiya ku qaadan lahayd badda soomaaliya yaasir maxmed ayaa warbixinta warkan haya xukuumadda dabadhilifka masar ayaa qorsheynaysa sidii ay qayb uga noqon lahayd damaca dowladda xabashida etoobiya ee ku qotoma qabsashada biyaha geeska qaaradda afrika si ay dekado ugu hesho shacabkeeda boqolaalka milyan kor u dhaafaya ilaa waraadyo laga soo xigtay mas-uuliyiin masaari ah ayaa sheegaya in xukuumadda alkaahira ee ra-iisul wasaaraha etoobiya u soo bandhigtay arrin isbeddel lama filaan ah ka abuuri karta loolanka geeska qaaradda afrika taasi oo ah in masar ay xabashida etoobiya ku gacan siinayso gaaridda marinbadeed balse waxaa ku xihan hal shardi oo ah in etoobiya ay wadaxaajood ka ogolaato biyo-xireenka alnahda ee laga dhisay webiga niil wargeeska the national ayaa sheegaya in dowladda ridada masar ay xukuumadda washington la wadaagtay soo jeedintan cusub oo bannaanka soo dhigaysa isbeddel ku yimid mowqifka ku aadan in etoobiya ay gumadaha soo dhigto biyaha baddacas wararka ayaa intaasi ku daraya in madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka donald trump uu qorsheynayo inuu u yeero asiisi yaabiy axmed si arrintan dhab loogu wajaho dowladda dabadhilifka masar ayaa dhowr jeer u ballan qaaday kooxda ridada soomaaliya inay ka gacan siinayso difaaca badda soomaaliya balse taas beddelkeed ayay masar ka shaqaynaysaa sidii etoobiya ay u soo gaari lahayd badda soomaaliya maalmo ka hor ayuu ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya ku celiyey in ay ka go'an tahay qabsashada dekado ku yaalla geeska afrika isagoo carab dhabay soomaaliya iyo eritereya haddii labada dhinac arrintan isku afgartaan ayuu jiho cusub aadi doonaa loolanka geeska afrika waxaana wajahidda etoobiya ee dhanka badda ku keli noqon doonta dowladda eritereya taasi oo kal hore isku diyaarisay dagaal ay la gasho etoobiya waad mahadsantahay yaasir kooxda ridada soomaaliya ayaa u soo bandhigtay dowladda silibiyadda maraykanka qaadashada macdanta qaaliga ah ee ku jirta soomaaliya sida uu ku waramayo marwaan maxmed kooxda ridada soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa sheegtay in diyaar u tahay in dalka maraykanka ay siiso saldhigyo ciidan iyo sidoo kale macdanta qaaliga ah ee waddanka wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee kooxda filla soomaaliya murtada cali balcada ayaa mid ka mid ah warbaahinta reer galbeedka u sheegay in soomaaliya iyo maraykanka horey ula gashay kun sagaal boqol siddeetankii heshiis uu kula wareegayo saldhigga iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada berbera cali balcad ayaa xusay inay hadda doonayaan sidii uu mar kale maraykanka u soo degi lahaa magaalada berbera islamarkaana u u qaadan lahaa macdinta qaaliga ah ee waddanka warka uu murtadkani ka dhawaajiyey ayaa sida muuqata daba socda hadal maalin ka hor la baahiyey oo ka soo yeedhay wasiirka madaxtooyada maamulka gaalaraaca ah ee somalilan kaasoo sheegay inay diyaar u yihiin in maraykanka ay siiyaan saldhigyo iyo sidoo kale macdinta qaaliga ah ee dalka kooxda ridada soomaaliya ayaa horey uga howlanee dalab ay maraykanka ugu bandhigtay inuu la wareego goobo ay ka mid tahay saldhigga iyo dekadda berbera kaasoo wax jawaab ah aanu ka bixin maamulka saliibiga ah ee donald trump hadallada dhiidnaanta ah ee ka soo yeeray maamulada ridada ah ayaa ku soo aadaya xilli kufaarta caalamka gaar ahaan maraykanka isu diyaarinayo sidii uu dardar hor leh u gelin lahaa boobka uu ku hayo kheyraadka kala duwan ee allaha ku manaystay dalka soomaaliya waad mahadsantahay marwaan munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabaynayey tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan cabdiqani maxmed ayaa ka warbixinaya waxay ahayd munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna maamuusayay gebagabada tafsiirka qur-aanka kariimka oo uu akhrinayay sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan allah xifdiye taasoo dhowaan ka dhacday hoolka xafladaha degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabadda ka soo qaybgalay martisharaf isugu jira culimo waxgarad iyo ganacsato ugu horeyn ardadii ka faa'iidaysatay tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa goobta kusoo bandhigay bandhig cilmiyeed muujinaya sida ay ugu faa'iidaysteen duruustii muddada usoo socotay ee barashada tafsiirka qur-aanka falcilmu taxta tadabburi lqur'aani fatadabbari lqur'aana in rumta alhudaa faqad bayana aayaatuhu biaayaatih wahada ashrafu anwaaci altafsiiri bilijmaac إذ لا أحد أعلم بكتاب الله من الله عز وجل وبين رسوله لأمته قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وهذا التبيين شامل لبيان معاني القرآن وألفاظه وهو من سنته والسنة وحي من ربه
waxaan u fidinaa waxa weeyaan xafladii lagu soo gabagabeynayay tafsiirka qur-aanka kariimka oo noo akhriyay sheekheena sheekh yuusuf macali cabdiraxmaan jazaahu llahu khayran cumrigiis allaha barakeeyo dunuubtiis allaha dhaafo jazaahu llahu khayran ayaan leenahay waxaa kale noola socday kutub la yihahdo usuulun fi tafsiir uu iska leeyahay sheekh maxamed saalax al uthaymiin raximahu llahu raxmatan waasica marka qayb ka mid ayaa halkan kasoo jeedanaya almujtahiduuna bitafsiir min ataabiciin kuwa ku caanbahay tafsiirka oo taabiciinta ka mid ah ijtahaduu bitafsiiri waxaa ku caanbahay tafsiirka min ataabiciina xaal ay ka mid yihiin kathiiruuna waa kuwa fara badan fa minhum waxaa ka mid ah ahlu maka ayaa ka mid ah sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ah sheekha masjidka jaamaca degmada buuqa qable ka akhriyey tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa si gaar ah ula dardaarmay xirtii ka faa'iidaysatay tafsiirka qur-aanka de waa kalaamka ilaahay waad ogtihiin in la fahmo kitaabka alleh oo ujeeddada iyo meeshuu tooganayo aayadaha alla subxaana wa tacaala meesha ujeedan in la fahmo waa waajib maxaa yeelay waa dastuur samaawa alla soo dejiye loogu talagalay koonkan in lagu maamulo lagu dhaqo haddii marka aan la helin aan la fahmin de si loogu dhaqmo lama yaqaan marka dadku inay tafsiirka bartaan ay ku dadaalaan wax macnihiisa la gaari karaa ma aha qur-aanka deelaad markaan laba maroo kale iga horreysay markaanaan ka faham fiicnaa waa sidaas oo mar kastood aqriso cilmaa kuu kordhaya iyo fahanaa kuu kordhaya waxaadan marka hore ku baraaruginaad ku baraarugaysaa marka si kalaamka ilaah aan ugu dhaqanno ujeeddada alla u kalahaan aan u fahamno waa in marka macnihii la ogaado maqsuudka waa macnaha walaalaya ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo goobta ka hadlay ayaa si gaar ah uga mahadceliyey sheekha mufasirka ah ee sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan wilaayadan islaamiga hiiraan oo khaasatan maktabkeena daawada ah gacantii iyo soo jeedintii oo ku lahaa bilaabashada tafsiirka qur-aanka kariimka ah waxaan leenahay iyagana jazaakum allahu khayran shaqadii laidin igmaday ee dadka muslimiinta ah allah tabaaraka watacaala idinku dhiibay ee idin doortay ee ummada islaamkana idinku ogaayeen inaad qabateen ilahi tabaaraka watacaala dhammaan maktabka gobol iyo degmada waxaan leenahay allah idin barkeeyo sidoo kale sheeqeynii dadaalka iyo juhdiga bixiyey ee maaragtay allah tabaaraka wataala kitaabkiisa ummadda inuu maaragtay dhaxalka ay leeyihiin ay ka qadsan yihiin siduu uu yahay u gaarsiiyo dadaal iyo juhdi ku bixiyey ee aan waqti aan seeraynin maca daalika asigoo ay ku xeeran yihiin duruufo tiro badan iyo ma asigoo maaragtay gobolkii iyo shaqooyin fara badan ay ku furan yihiin haddana u istaagay waxaan leenahay ilaahi tabaaraka watacaala ajir aan la soo koobi karin allah kaasa insha allahu tacaala ardaydii dadaalka bixisay ee intaa taagneedna waxaan leenahay ilaahi tabaaraka watacaala waxaad baratay wax barkale allah idinka dhigo tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa qayb ka ah duruusta taxanaha ah ee ka socota masjidka jaamaca ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan iyadoona duruustaasi ay si weyn uga faa'iidaysanayaan bulshada qeybaheeda kala duwan haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi mar kale warbixinta warkan waxaa haya yaasir maxmed garab istaagga jihaadka waddada allah waa mid ka mid ah acmaasha ugu fadliga badan ee la doonayo inay ka faa'iidaystaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana wilaayaadka islaamiga ka socda baratan adag oo lagu difaacayo diinta islaamka naf maal iyo carab intaba alxamdu lilaahi aladii jacalnaa cawnan lilmujaahidiin wanaaran lilkaafiriina wlmurtadiin wsalaatu wasalaamu cla man qaal man jahaza ghaziin faqad hazaa ila aakhiri alxadiid haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan magaalada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa agabyo kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka si ay sahay iyo afar uga dhigtaan ugu horeyn mid ka mid ah haweenka bu'aale ayaa ka warbixiyey agabka ay wareejiyeen horta awalan asal ilaahay baas mahad iskale subxaana wa tacaala mahad aan dhammaad iyo meel laga bilaabi meel ugu dhammaata midna aan lahayn mahad alle kadib waxaa mahad iskale oon u mahad celinaynaa gabdhaha muslimaadka ah ee muxaafadata buu'aale ku nool oo alaabtan usoo diyaariyay wiilashooda mujaahidiinta ah ee dartooda aanu ku xisaabannahay ilaahay kasakow ilaahay subxaana wa tacaala waa kii lahaa wamaa tuqadimu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah ilaahay subxaana wa tacaala waxaad u hormarsato wuu kuu haynaya wuuna kuu labanlaabayaa ilaahay subxaana wa tacaala ha noo labanlaabo dembi dhaafna alla ha nooga dhiga gabdhahana alla ha noo barakeeyo gacmahooda allah u barakeeyo maalkoodana allah u barakeeyo halkan waxaan ku wareejinaynaa alaab caagadaha galaysan waxaa ka mid ah afar boqol iyo toddobaatan caag weeyaan timirtu waa lixdan kartoon buskudku waa konton iyo saddex kartoon xabatu sawdada jidhka la marsanayo oo wiilasha walaaladana aan ugu talagalnay waa boqol iyo konton xabo xabatu sawdada midhaha ah ayaa ku jirta go-yaashu waa afartan iyo lix xabo saliidi baa ku jirta ay wiilasha walaalada ay marsan lahaayeen shalladii ay ku shallaysan lahayn muraadda isku fiirin lahaayeen baa ku jirta shaaha markay karsadaan xabatu sawdadii midhahayd baa ugu jirta filfishi baa ugu jirta sinjibiishi baa ugu jirta ilaahay subxaana wa tacaala kuwii kadbada allaha ka dhigo muraayadihii waxaa ugu jira sakiintii baa ugu jirta waxaa ugu jira kii kabaha lagu tolayay ee gundhiska la dhihi jiraa ku jira xadhkihiibaa ku jira hadday si walba u isticmaali karaan ilaahay subxaana watacaala wiilasha walaaladayada allaha gaadhsiiyo intaasi kadib waxa ay hambalyo u direen geesiyada mujaahidiinta ee har iyo habeenba u taagan difaaca diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ونقول للأبطال الكمات الذين يدافعون عن عرضنا وعرض كل مؤمنة اصبروا واثبتوا فاستبشروا بحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مئة درجة أعد الله للمجاهدين المرابدين في سبيل الله ما بين السماء والأرض salaan gaar ahaaneed waxaan salaamaynaa dhammaan mujaahidiinta bariga afrika assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaad tihiin garabka annaga waxaad tihiin gaashaanka annaga alaabtan aan soo diyaarinay waxaan u soo diyaarinay ilaahay dartii inuu ilaahay naga raalli noqdo kitaabka ilaahayna kor noqdo idinkana aan idinku dhiirigelino muminiintana ay ku laabqabowsadaan waxaan idin leenahay jira oo jooga cadowgiinnana ha jabo waan idin garab taagannahay habeen iyo maalin kuwa idinka hurdana ma noqonayn biidni illaahi kariim wiilasha mujaahidiinta ee furunta jooga waxaan leeyahay walaalayaalo idinma ilowsani waa idin garab taagannahay waa maraan idiin ducaynaya maraan idiin shaqaynayno ha walwelina hana walbahaarina awlaadiina haka walbahaarina cidda idinka dambaysan haka walbahaarina gaalkana haka soo jeedsana insha allahu tacaala ugu dambeyn qaar ka mid ah odayaasha magaalada ayaa si diiran u soo dhoweeyey agabka iyo sahayda ay wareejiyeen dumarka bu'aale waxaan leenahay marka jazaakumullahu khayran ilaahay idin barakeeyo miisaankiina xasanaad allah idinkugu daro haddee gabdhaha muslimaadka ahna waxaa weeye shaqadii jihaadku ay kala hayeen bay hayaan raggana hawshii alla ugu talagalay jihaadka yay hayaan gabdhaha markan waxaan leenahay allaha barakeeyo ilaahay caafimaad badan ha siiyo owlaadda allah u barakeeyo maalin bay heli doonaan allahay qaadku raxmaankaha uu ka abaalmarin doono buskud waa ii muuqdaa xarkihii gaalada markii la qabtay lagu xirxiri lahaa waan arkahayaa cumaamada waa ii muuqdaan waxaa kaloo ii muuqda timir waa ii muuqataa gooyaashii waa ii muuqtaa xabasowda iyadana waan arkahayaa biidnillaahi tacaalaa iyo waxyaalo kaba badan biidnillaahi tacaala waxaan leeyahay ilaahay miisaankeenna aakhira ha ku kabo hooyooyinkii baa tihiin dadkii soo barbaariyey wiilashan jihaadka ku jiro dumarkii dhalay baa tihiin ee diinta soo baray ee soo barbaariyey waxaad kaloo tihiin ragga shahiidahayo dumarku ka shiidahayna idinka waaye bal ogaada maanta jihaadka lafdhabarta ugu muhiimsan hooyooyinka waay dumarka waay waxa jiilkan hadda soo kacayo ee maanta dugsiyada ku jiro hooyooyinkoodii baa tihiin agabkan ay wareejiyeen dumarka muslimaadka ah ee magaalada bu'aale ayaa ku soo aadaya xili lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan iyadoo dhowaan sidaan oo kale agabyo kale ay u wareejiyeen dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan magaalada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe waa qayb ka mid ah dadaalada joogtada ah ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ay uga qayb qaadanayaan jihaadka ka socda bariga afrika kaas oo ku tallaabsanaya horumaro waaweyn islamarkaana degmooyin iyo deegaano badan lagu soo dabaalay shareecada islaamka waad mahadsantaa yaasir guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan oo wilaayada mudug marwaan maxmed ayaa warbixintan eegaya xilli dalka ay ka jiraan abaaro saameyn xoogan ku yeeshay nolosha bulshada gaar ahaan reer miyiga guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada mudug ayaa dadaal degdeg ah oo biyadhaamin ah ka fuliyey deegaanka bacaadweyne iyo tuulooyinka hoostaga guddiga gurmadka ayaa halkaasi gaarsiiyey booyado biyo ah kuwaasi oo si toos ah ay uga faa'iidaysteen bulshada ku dhaqan tuulooyinka hoostaga deegaankaasi biyaha la gaarsiiyey ayaana ahaa kuwo si weyn ay ugu baahnaayeen dadka qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay biyadhaaminta ayaa ka warbixiyey siday ugu fadhaxsanaayeen gurmadka loo fidiyey iyagoo sheegay in biyaha la keenay ay wax weyn ka tareen iyagoo sidoo kale tilmaamay in booyado biyo ah la gaarsiiyey deegaano dhowr ah oo ay saameeyeen abaaruhu si loo yareeyo dhibaatada ka dhalatay biyola'aanta welina dadku ay u baahan yihiin in gurmad la gaaro ilaaha ku mahadsan marka hore marka labaad waxaan u mahad celinaynaa xarakada wilaayada gobolka mudug dowladaha ay oo wadanka abaaruhu ka jiraan ay keeneen guddiga gurmadka abaaraha biyahaas waxa weeye dad badanaa ka faa'iidaystay dad badanna hadda weli way ooma yihiin oo ma aysan gaarin marka ilaaha ku mahadsan marka laba marka labaad adinkaan idinkaga mahad celinaynaa wadanka waxaa ka jira abaaro ba-anaa ka jira oo beed la-aan iyo biyo la-aana deegaamada maaragtay biyahaas ka faa'iidaystay waxa weye laaski gacamey burdharaareed bareegaha culummada jiic dheere godjeerin geesood meel la yidhaahdo intaasoo dhanaa ka faa'iidaysatay dadka waxaan codsanaynaa wilaayada aan ka codsanaynaa in maaragtay ay dadkaas in raxmada la ku fiiriyaan ilaaha naxariista laakiin dadkaas ay dawladda maanta u yihiin inay biyo iyo baad maantay haddaysan la soo gaarin dad badana ka baqbaqtinaya arrintaasna waxaa keenaysa roob lama helin waxa weeye xoolihii waa tabcaan wax badanna way oo baxeenba dadkuna xoolahaas ku noolaa marka intaasaan ka codsanayna marka koowaad waxaan umahad celinayaa allihii muslimka naga dhigayo annagoo danaheena iyo isku naxariistayna isukeena keertna waxaan leeyahay wilaayada mudug guddiga abaaraha ee wilaayada mudug maantay waa il raxmad laynagu fiiri wayo waxaan leenahay il raxmadda ilaahay ka fiiriyo war la yidhahda wiiq aan jooga hataa anugu aan wiiq oo shan iyo tobankiiba mitir ku jirta bacdooyde qoraxbaxa uga jirta meeshaas dad waxaa jooga abaaraysan iyo laani ku dhacday ceel macaan ma leh gudbi matoor ma leh dad waxaa jooga tabaalaysan biyihii maaragtay waana soo gaareen adigu cidihii deegaan oo isku dhowga booyada lagu dhex shubayo ay garmeeto ku kala dhaansadeen iyo caagado marka waa ka mahad celaynaa biyahaas waanaan naloo shubay aniga magacay waxaa la yidhaha marka koobaad axmed cabdullaahi maxamuud axmed warxade waxaan joogaa deegaanka laas dhacday oo aan deegaan ahaan u deganahay aan ka tirsanahay horta marka koobaad allah subxaana watacaala ayaan mahad celinaynaa hadda koobaad saddex kale marka labaadna waxaan u mahad celinaynaa wilaayada islaamka gobolka mudug guddiga gurmadka gobolka mudug ee wilaayada islaamka waa u mahad celinaynaa horta marka labaad waxaan leenahay waa mahadsantihiin deeqdaas yartaa ee aada soo gaarsiiseen ee aa ugu kala gasheen dadka abaartu ay hayso ee danyarka ah oo wax dhaafsan karin oon biyahaysan aada ugu kala gasheen horta waa ka faa'iidaysteen dad badan baana ka faa'iidaystayo ilaahay kuma darraadiyo dad badan baa ka faa'iidaystay horta dadkuna waa idin duceeyey annaguna waa idin duceeyeynaa waxaan leenahay ilaahay walaayada islaamka cadowgeedu waa badan yahay cadowgeeda allaha ka qabtaan leenahay walaalayaal horta dalkan idinka ayaa dowlad ka ah idinka ayaa jooga idinka ayaa maamula waxaan rabnaa codsigeenu ku qabtamaama maanta codsigeenu u dah dadkaas inaad garab taagnaadaan ilaa inta ay waxa weeye raxmadda alle ay helayaan oo ilaahay roob ka keenahayo inaad garab kaaninaataan oo aada barnaamijkii halkiisi ka wadaan baadnagisa aad awoodiina ay tahay aada heli kartaan waxaadna heli karin waxba laynkaga sugina waa wixii adinku aada heli kartaan oo ilaahay idin siiyey inaad i tarab istaagtaan codsigeenu uu yahay gurmadkan ayaa yimid xilli ay jiraan baahi daran oo loo qabo biyo nadiif ah taasoo keentay in dad iyo dunyaba ay wajahaan xaalad adaga guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada mudug ayaana gurmadyo kale oo la mid ah ka wadaa deegaanada ay abaaruhu weli ka jiraan si loo badbaadiyo nolosha dadka iyo dunyada ku nool halkaasi walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landuluse xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu